sida aan shalayto ka sheegay baarlamaanka waxa aan ku jirnaa oo aan bilownay wada tashi oaan la yeelanayna qeybaha kala duwan oo bulshada golaha wasiiradaan rabna inaan soo dhisno waa golo wasiiro oo ka turjumi doona sida madaxweynuhu uu sheegay rabitaanka shacabka soomaaliyeed waxaa kaloo ay ka turjumi doonaan rabitaanka baarlamaanka iyo baahida dalku uu u qabo dowlad kasii ambaqaada dalku meesha uu taagan yahay
xukuumadihii ugu dambeeya mudal ra-iisul wasaare golaha wasiirada waxaa mug weyn ku lahaa xildhibaanada baarlamaanka iyagaasaana marka dambe meelaha qaar mooshinna geynaya golaha wasiirada soo dhisi doonto saameyntae leeg bay ku yeelan doonaan baarlamaanka golaha wasiiradan soo dhisi doono waxaa loo eegi doonaa baahida dowladeed ee uu dalku qabo iyo sidaan markii horeba kuu sheegayba rabitaanka shacabka dowladda iyo shacabka soomaaliyeed isku xiritaan ayaa ka muuqda rabitaan xooggan ayaa ka muuqda shacabka soomaaliyeed dowladeeduna xukuumaddan soo dhisi doonana insha allahu waxay ka shaqayn doontaa sidai isku xirka shacabka iyo xukuumaddu uu usii xoogeysan lahaa baarlamaanka soomaaliyeed waxaa ka muuqatay rabitaan xooggan oo ay u qabaan dowlad waxayna aada usoo dhaweeyeen ra-isul wasaaraha iyo madaxweynaha waxaana ka rajeynayaa wada shaqaynteenu inay kasii wanaagsanaan doonto meesha ay hadda joogto marka yididiilada aan ka qabno dowladnimadu aada bay u fiican tahay waxaa dhiman tilaabo saddexaad oo ah ee golaha wasiirada dabcan cidda iska weysaan aada og tahay saameyntaay leedahay si kale haddaan u dhigo xildhibaanadu intee bay ku yeelan doonaan golaha wasiirada wax qorshaa ma jira
weli waxaan ku jirnaa sidaan kuu sheegay wadatashi wadatashigaasaan ku jirnana waxa uu ka turjumi doonaa sida loo heli lahaa dowlad u adeegi karta shacabka soomaaliyeed waxa waxaa kaloo aan rabaa inaan kuu sheego dalkani waa dal u baahan in la samata bixiyo oo dadka soomaaliyeed abaaraha ku habsaday laga samata bixiyo waana wadan xoolaha iyo dhaqaalaha uu haysto aada u xadidan yahay xilna cid walba lama siin karo laakiin waxaan ku dadaalaynaa haddii ilaahay yidhaahdo inaan dadkoo dhan kula shaqayno niyad wanaag qalbi wanaagsan furfurnaan iyo soo jiidasho haddii ilahay yidhaahdo ra-iisul wasaare amni xumadu waxay gaartay meel walba soomaaliya ka mida gaar ahaan muqdisho dadka soomaalidu dilaalka ee qaraxid marka laga reebo waxaad og tahay in amniga deegaano kooban keliya salka laga soo galay dadku dhaqaal ahaan guryaha muqdisho lagu degan yahay meelaha qaar shan boqol oo dollar halka deegaano muqdisho ka midana aan laba aadi karinba maxaa amniga kaaga degsan
waan la xanuunsanayaa shacabka soomaaliyeed amni xumada waddanka ka jirta sida aan shalay baarlamaanka hortiisa ka qartana waxay noqon doontaa muhiimadahayga ugu sarreeya oo ay xukuumaddeedu haddii ilaahayra wax ka qaban doonto dadka soomaaliyeed oo dhanna waxaan u sheegayaa amniga waxaa lagu sugi karaa dowladda iyo shacabku inay wada shaqeeyaan ciidamada qalabka sida sida aan shalay sheegay oo naftood hurayaasha ah oo waddankan difaacay oo la garanayo karaamadooda aan inta badanna haysan taageerad ay u baahan yihiin dowladdu waxay ka shaqayn doontaa inay siiso xuquuqdooda ciidanka loo baahan yahana dhisto insha allahna dalkan uu isku filnaado waxaa kuu soo haray dhalinyarada la maran habaabiyey shabaabka ah oo diin aan jirin loo sheegay been loo sheegay iyagana waxaan leenahay ilaahay idinsoo hadeeyo khalad baad ku socotaan dad muslimiina inaad laysaan janno ku geli maysaan iyagana waxaan u fidinaynaa gacan waxaan leenahay soo dhawaada ciddi ka soo baxda qolada nabadiidkaana waxaan ka shaqayn doonaa insha allah inaan soo dhaweyno dalkan dadkiisa wuu u baahan yahay waana isu keeni doonaa haddii doonaa haddii ilaah yiraahdo soomaaliya masuq maasuqa waxay kaga jirtaa meesha ugu dambeysay adduunyadu meeshay ahataba mana ku cusba dhegahaaga aadeymaha masuq maasuqa iyo waxyaabaha la xiriira eedeynta soomaaliya kow iyo laba maxaa kaaga ah waxaa ii ah horta marka hore inaan ka bilaabo naftayda iyo nafta xukuumadda waxaa ii ah in musuq maasuqu uu ahaado shaqooyinka ugu waaweyn oon dalka ka qaban doono haddii ilaah yidhaahdo waxaa ii ah xukuumaddeeda inay aqbasho in lala xisaabtamo wasiir walba oo ku jira dowladeyda iyo anigaba shalay sida aan baarlamaanka hortiisa ka qartay shacabka soomaaliyeedna u sheegay waxaan diyaar u ahay inaan la xisaabtamo maalintaan soo dhiso laga bilaabo xukuumadda haddii ilaha yidhahdo